ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
dulli baa la raacshay dushooda meel kastoo laga helo marka male awood iyo magangelyo waxaan ahayn markay ku hoos jiraan cahdi magan xagga alle ah ama cahdi magan xagga dadka ah iyagoo bixin jizyo waxayna ahaadaan kuwa mudan cadho xagga alle ah oo darxumo baa la saaray korkooda arrinkani waxa ugu wacan inay diidaan aayadaha alle oo ku dilayeen nebiyada xaqdarro arrinkani waxaa ugu wacan inay alle ku caasiyaan oo xadgudbaan